إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد نحن كتاب كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصلاة أيام كدحجرني قارهان باب صفة الصلاة أيام كدحجرني وعن سوء قارني حديثك بقتادة oo ka hadlaya nabiga sala allahu calayhi wasalam qiraa'adiisii uu ku aqri jiray salaada duhur rakacaadkeeda iyo casirka wa can abi qataadata radia allahu canhu qaal kaana rasuulullaahi rasuulki ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yusallii binaa midna tujiya fa yaqra'u wuxuu ku aqri jiray fi duhri salaada duhur iyo walcasri salaada casir fi ragcatayni labada ragco wuxuu ka aqri jiray alulayeyni ee horeeya bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa iyo wa suuratayni laba suuro wa yusmicunaa nabigu waana maqashii jiray alaayata aayadda axyaanan marmar wa yutawilu waa dheeray jiray alragcata aluulaa ragcada horeyda wayaqra' wuxuu ku aqri jiray fi lukrayayni labada kale waa labada ragcoo dambe bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa muttafaqun calayh bukhaariga muslima xadiiska isku waafaqeen xadiidka abi qataada radia allahu canh qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yusallii binaa rasuulkaana tuji jiray waxay ku tusaydaa xadiidkaas iyo axaadiidta ka dambaydaba saxaabadu sida ay cinaayo ama dadaal u siiyeen inay soo naqliyaan salaadii nabiga sala allahu calayh wasalam waxay ku dadaali jireen xataa xaaladda nabigu uu aamusan yahay macnaha waxaan ula jeedaa uusan kor u aqrayn oo qirada uusan la jahrayn oo qiradu ay qira siriyaa tahay oo hoos oo u aqrinaa xaaladaas xataa inuu dabdiyo ama koobo waxa weeyaan qiraa'ada nabiga sala allahu alay wasalam ninka saxaabiga saas isku dayay xaaladda nabiga xataa si siriya uu u aqrinaa ninka saxaabiga wuxuu isku dayi jiray xaaladaas bal qirada u aqriyay intay la eg tahay qadarkeeda inuu koobo ayuu isku dayi jiray ninka saxaabiga marka aad ayay ugu dadaaleen inay soo naqliyaan salaadii nabi maxamed sala allahu calayh wasalam can abi qataada radia allahu canhu qaal kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusallii midna tujiya binaa annaga fa yaqra' waa akri jiray fi duhri duhurka iyo walcasri casirka fi ragcatayni wuxuu akri jiray ka bedelo labada ragco alulayeyni ee horeeya labada ragcoo duhurka iyo labada ragcoo casirka labada ragcoo u horeeya macnaha labada ragcoo duhurka u horeeya iyo labada casirka u horeeya wuxuu akri jiray bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa iyo wa suuratayni wa suuratayni macnaha waxa weeyaan wa suuratan wa suuratan saasaa loola jeeda ragco walba wuxuu ku akri jiray faatixa iyo suurad faatixa iyo suurad maxayl riwaayaad kaleeto oo bukhaariga kusugnaatay bifaatixati lkitaabi wa suuratan suuratan marka faatixa iyo suuru ku akri jiray ragco walba marka halkaas waxaa noo caddaatay nabiga sunadiisu inay ahayd sala allahu calayh wasalam duhurka iyo casirka labada ragcoo hore ragco walba in lagu akriyo faatixada iyo suurad taasaa sunadii nabiga inay tahay ayaa noo caddaatay faatixada ayada ragca aan la akrin lama arko ragco walba waa waajib laakiin suurad in lagu darayo nabigu ku dari jiray sala allahu calayhi wasalam ayaa noo caddaatay sidaasoo kale waxaa la mid a labada ragcoo maqribka oo horeeya iyo labada ragcoo cishaha u horeeya iyo rag labada ragcoo salaada subax jamaahiiru ahlicilmina waxay ku tageen qiraa'adaas lagu darayo faatixada suuradda faatixada lagu darayaa waa sunno ee waajib ma ahan sidaasay ku tageen ibnu qudaama wuxuu muqniga ku yidhi laa naclamu khilaafan ana qiraa'ata suurati bacda alfaatixati masnuuna wax khilaafa kuma ogin waxa weeyaan qiraa'ada oo ka dambayda faatixada suuradda faatixada ka dambayda qirada la akrina inay sunno tahay wax khilaafa ahlucilmiga dhexdooda kuma ogin oo ahlucilmiga intaan ka ogna waxay isla ogol yihiin inay qiraa'adaasu sunno tahay oo qofkii ka tegay aan salaadiisii buray sidaas weeye laakiin sida wanaagsan waxay tahay inaan laga tegin sababtoo ah waxa weeyaan waa sidii nabigu u tukan jiray sala allahu calayh wasalam waa sidii nabigu u tukan jiray walidaalika saaxibu liqnaac wuxuu yidhi kashfu lqanaaca sheikha iskale wuxuu yidhi wayukrahu liqtisaaru fi salaati cala alfaatixa karaahiye weeye in lagu gaabsado faatixada marka salaada lagu jiro liannahu khilaafu sunnati lmustafiida maxaa yeele waxay khilaafsan tahay sunnadii nabiga ee sida oo istabajooga nabiga uga timid sunadii mustafiidaba aheed ee nabi maxamed ay khilaafsan tahay sala allahu alay slm marka sunnadii nabiga weeye sunnooyinkan lama fududaysto laakiin sida uu yidhi wax khilaafa uma oginuu yidhi ibnu qudaama kitaabkiisa muqnigaahi faa'iidada badan juska labaad ayuu ku yidhi safxada laba boqol toddobaatan iyo laba marka bifaatixati lkitaabi wa suuratayni wa yusmicunaa nabigu waana maqashi jiray alaayata aayadda axyaanan marmar nabiga sala allahu alay slam duhurka isagoo dadka tujinaa casirka isagoo tujinaa ayuu marmar aayadda uu akrinayo kor uu qaadi jiray si dadku u maqlaan aayadda uu akrinaa uu kor u qaadi jiray huu kor ugu qaadaa ilaahay baa garanaya waxaa cilmigu xikan badanay sheegeen waxaa dhici karta ilah inuu kor ugu qaada litambiihi algaafil qofka halmaansan oo qalbigiisi suuqa aaday in la soo celiyo ba nabigi qur-aanu akrinaa imaamka oo dadna ilaa qur-aan inaad akrida la rabaa ma'muumiin badan moog tahay duurka iyo casirka hadday faatixada dhameeyaan ayagu waxba maqreen waa iska aamusayn taasna haddee waxa weeyaan ma aan salaad dhexdeeda la iskama aamusnaado odoon waxna dhegaysayn mar haddii imaamkii adan maqlayn oo hoos u akrinayo salaada duhur iyo casirka intaas uu qirada akriadna inaad akridaa la rabaa qur-aan inaad akridaa la rabaa masladaas waa masale muhiim in lagu baraarujiyo dadka jamacaadka weliba dadka caamada ah waxa weya duurkii markay faatixada akriyaan waa iska aamusayo sidaas darteeda haddii qul yaa ayuha lkaafiruun uu imaamku ku daro waa la dheeraana ilaa qof aamusan wey waxna aan maqlay marka waa dhagax taaganu noqona taasna waxaa u keentay waxa weeyaan sunna la-aanta ee hadduu asagii qur-aan akrisana waa raaxaysalaha mana dareemeyn qiraa'ada dhibirkeeda marka marmaru maqashii jiri waxay ahlcilmiga gabalkooda yidhaahdeen waxa weeyaan arrintaas wuxuu nabigu u yeelaayey inuu nabigu ogeysiiyo imaamku inuu qira akraayo bacda alfaatixa inuu ogeysiiyo oy cilmi u yeeshaan bacda alfaatixa inuu qur-aan akrinayo sidaas ayuu u yeeli jiray marka taasna waxayna baraysaa in waxa weeyaan imaamku salaada siriyada ah marmar kor u qaadi karo laakiin mahan ayadyo dhan uu qirada kor u qaada aayad ayuu kor u qaadin kadibna hoostiisiiu ku laabana taasna wa yuawilu waa dheeray jiray aragcata lulaa ragcada ugu horeyda ayuu dheeray jiray nabiga sala allahu calay wasalam tanna waa sunno kaloo muhiim ah oo maanta a'imada dadka tujiyay agarkoodu ay halmaameen waa maxay labada ragcood duhurka ragcada horaa la dheerayna qirada laysla ekayma markaad faatixada akrida suurada mid walba lagu daraa soo maahan suuradda aad ku darayda waxaad dheerayne waxa weeyaan ragcada hore waad dheerayne maxaa sababta loo dheerayna ay tahay xikmad badanaa ku jirta waxa weeyaan abu qataada wuxuu yidhi fadanannaa annahu yuriidu bidalika an yudrika annaasu rakcata aluulaa abu daawuud ay ku suganta waxaan u fahnay uu yidhi saxaabada haddaana waxaan u malaynay annaga inuu nabigu ragcadaas u dheeraynaa dadkii salaada inay soo gaaraan ilaa ragcadaas hore dadka ka daahay ee aan markii hore allah akbar lay imsaanka joogin soo weyse qaadanayo soo socda dadkaas inay soo gaaraan walidaa saas daraaddeed ragcadaas siday u dheereed marka nabigu allahu akbar yihaa qaar inta tago weyse u aadaan baqiico soo weysaystaan ay ragcada kusoo gaari jiren laakiin maanta waxa weeyaan salaad haddii la xirto masaajidayada kan weysada qabee guriga ka soo baxay ma soo gaarayo iska daa mid weyse markaas aaday kan weysada qabaa sooma gaara taas waxa weeyaan marka waxay ku dareensiinaydaa sunno weyn inay halkaas nooga maqan tahay ragcada hore in la dheereeyo la dheereeyo oo duurka labadiisa ragco ragcada hore la dheereyo labada ragco hore tan hore waa in lasii dheereeyo casirka labada ragco horena tan hore waa in la dheeresiyo xikmadana sidaasaan u malayna yidhaheen saxaabadu wa yaqra' wuxuu akri jiray fi luqrayayni labada dambe labada kale fi luqrayayni labada kale labada hore maane labada kale waa labada dambe oo duurka iyo labada dambe oo casirka bifaatixati lkitaab faatixat lkitaab u akri jiray muttafaqun caleyh tana waxay ku tusaydaa labada ragcood dambe oo duhurka iyo labada ragcood dambe oo casirka in lagu gaabsado faatixada in faatixada lagu gaabsado sidaas ayay ku tusaydaa waa arki doonaa in qiro kale lagu dari karo laakiin sida badan sidaanay ahayd inuu ku gaabsado nabiga sala allahu alay xadiiskan abi qataada sidaasuu tusaya bukhaari iyo muslim inuu nabigu ku gaabsan jiray sala allahu alayh wasalam alcalaamatu ibn lqayim zaad lmacaadka wuxuu yidhaahdaa nabiga sala allahu calayhi wasalam faatixada marku uu akriyo hadyigiisa waxay ahayd suurad kaamiluu akri jiray ee aayaad suurad dhexdooda kuma soo dhegi jirin ama suurad aakirkeed ma akri jirin hadyiga nabiga waxay ahayd uu yidhi faatixada markuu akriyo suurad kaamiluu ku dari jiray mar marna wuxuu samayn jiray ayuu yidhi suuraduu bilaabi jiray markuu cabaar waadu jooji jiray laakiin laba shay midna ma samayn jirin uu yidhi inuu suurad aakirkeed soo qabsado ama dhexdeed soo qabsado lagama hayuu yidhi nabiga sala alla alay saasuu leeyahy saadulmacaad laakiin waxaa hadduusan ula jeedin salaad farad ah sunada waa laga hayaa salaad dhexdeed suurad dhexdeed nabigu soo qabtay salaada sunada waa laga haya oo nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan labada rag oo salaada subax ka horeeya inuu ku akri jiray marmar quluu aamanaa biاllah wamaa unzila ilayna oo aayadda boqol soddon iyo lixaad ee suurat lbaqara ragcada dambe waa labada ragcood sunada salaad subax ka horeeya ragcada dambena uu ku akri jiray falamaa axasa ciisa minhum lkufr uu ku akri jiray oo aayadda suuratu ali cimraan ee konton iyo labaad marka waana suurada dhexdood waxayna qaacidadu tahay maa habata fi nafli habata fi lfard wixii ku sugnaada sunada faradkana waa ku sugan yihiin maa lam yarid mukhasisun haddaan la helin daliil gaar yeelo yidha sunnaday arrintaan ku banaantay farad looma ogola haddaan la helin daliil dhahaa wixii sunnada ku sugnaadaa faradkana waa ku sugnaadaa sidaas weeye qur-aankuna markuu sheegayey wuxuu yidhi alle faqra'uu maa tayasara min alqur'aan wix idin fudud qur-aan akriyo laa suurad kaamilana ma dhihin walaa suurad awalkeedna ma dhihin laakiin hadalkaas calaamat ibnqayim waxaa laga fahmaa hadyiga nabiga sida u badan inay sidaas ahayd inuu suurad kaamila ama akriyo ama suurad awelkeed ka bilaabo taas unbay faa'iideynayn laakiin waa u bannaan tahay qofka inuu waxa weeyaan suurad dhexdeed soo qabto wa khaasatan salaadaha weliba sunnadaa waa u bannaan waa u bannaan tahay suurad awelkeed waxaaba ka midaba xadiid haabit oo saxiixa ku sugan cabdullaahi ibnu saa'ib uu yidhi rasuulkaana tujiyey salaad subax maka markaasuu suurat lmu'minuun furfurtay ilaa uu gaaray dikru muusa wa haaruun aw ciisa marka markaasaa qofac qabtay waa rukuucay nabigu markuu qofacii qabtay sidaasoo kale waxaa nabiga ka sugan maqribka inuu ku akriyay suurat lacraaf oo labada ragca u kala jaray suurat lacraaf ayuu labada ragca u kala gooyey nabiga way ka sugan tahay sala allahu calay wasalam bukhaari saxiixiisa ayuu ku wariyey xadiidkaas inuu nabiga sala allahu calay wasalam uu u kala gooyey labada ragcoo maqribka suurat lacraaf وعن أبي سعيد الkdري رضي الله عنه قال كنaa waxaan ahay inuu yidh أبي سعيid نحزru kuwa قiyaasa قiyaama رasuuل لahi rasuulka ilaahi istaagiisa صلى الله عليه وسلم في الظهر uu taagan yahay والcصر casrka فaxزrnaa waxaan ku qiyaasnay قiyaamahu istaagiisa في الرagcatayni labada ragco uu taagnaa labada ragcee alulayeyni horeeya labadaas ragcood min aلظuhri duhurka ka mid ah qadra aliflaamiim tanziil sajda suuraddaas oo suuratu sajda qadarkeedoo kalan ku qiyaasnay suuraddaasna waa soddon aayadood wa fi lukhrayeyni labada kale oo duhurka waa labada dambe waxaan ku qiyaasnay qadra nisfi in bar qadarkeed min daalika soddonkaas aayadood soddonkaas aayadood barkood aan ku qiyaasnay wa fi luulayeyni labada horeeyo min alcasri casrka waxaan ku qiyaasnay calaa qadri ukhrayeyni labada dambe qadarkooda oo min aduhri duhurka ka mid ah wa fi wlukhrayeyni labada kale ee casirka waa labada dambe calaa nisfi bar ayaan ku qiyaasnay min dalika labada ragcoo horo casirka barkooda rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidkan abi saciid اlkhudriy radia allahu tacaala canh abi saciid اlkhudri wuxuu yidhi kunaa waxaan ahay naxzuru kuwa qiyaasa naxzuru waxa weeyaan nansuru ay ku qiyaas tahay xasri iyo khas kharsi waa isku macno xasri iyo khasri waa isku macno macnahooda waxay tahay nuqadiru wa nuqiisu nuqadiru waxaan ku qiyaasi jirnay wa nuqiisu waxaan ku qiyaasi jirnay saas wey waxaan ku qadari jirnay waxaan ku qiyaasi jirnay saas weeye xarsigu waxa weeyaan waa qadarka ama qiyaaska wey sida misbaaxulmunirka uu ku yihi fayduum marka waa koobnay taas waxay ku tusaydaa dadaalka saxaabada siday ugu dadaaleen xataa salaadii nabiga siriga uu akrinaayo qirada ayay isku dayeen qadarka ay la egtahay qiradiisu inay qiyaasaan heelay ku qiyaasaan waxa ka mid a ayaga laftirkooda akrinaa qur-aanka marka waxay dhaha kunaa waxaan ahayn naxzuru kuwa qiyaasa qiyaama rasuulilahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam istaagiisa fi duhri iyo walcasri uu taagay waa qiyaasay faxasarnaa waxaan ku qiyaasnay qiyaamahu istaagiisa fi ragcatayna labada ragca u tegnaa alulayeyn ee horeeya labadaas ragcoo min aduri ka mid ah qatra aliflaamiim tanziil sajda suuraddaas qadarkeeda suuraddaas waa soddon aayadood maxaa loola jeedaa waxaan ku qiyaasnay soddon aayadood ma waxaa loola jeedaa waxa weeyaan labada ragco marka la ysku daro mise waxaa loola jeedaa suurad walba soddon aayadood aan ku qiyaasnay tee labadaas loola jeedaa waxaa kala jarayda riwaayad kaleeto abi saciid oo cinda muslim ku sugan riwaayadaasa waxay leedahay waxa weeyaan qatruhaa alaauun waxay leedahay fii kulli ragcatin min aulayeyn ragco kastaan soddon ku qiyaasay riwaayad kaleoo muslimka waxay leedahay ragco kasta waxaan ku qiyaasnay oo duhurka ka mida labada ragcoo hore suuraddaas qadarkeeda oo soddon aydood marka waxa ay ku qiyaaseen suuraddan labada ragcoo laysku daray maaha ee waa ragco kasta isku dar marka lixdan aayadood ay gaarayaan marka marka faatixadii iyo qiraa'ada ka dambeeyday isku dar waxay ku qiyaaseen ragco walba inay soddon aayadood intii la akriya la eg sidaasay ku qiyaaseen taas waxay ku dareensiinaydaa salaadii nabigu tukan jiray sala allahu alay slam siday ahayd iyo salaadayada bal farqiga udhexeeya maanta labaatan aayadood haddii lagu tujiyo labada ragco waxa weeyaan masaajidkaas usbuuca kuxiga wax kusoo tukada waa yaraan waa labaatan iska daa lixdan waana lixdanay noqoneen labada ragco hadeer lixdanay noqoneen sidaasaa nabi maxamed utuji jiray waana nabiga yihi salaadda hala fududeeyo marka fududayntu waa midaas salaad waa wixii alla noo abuuray mogta meel laga carara maa waaba maqsadkii dhamaa ilahay noo abuurayba inaan isaga caabudin marka taas waxaan ka faa'iideynaa in la dheereeyo qirada salaada duhur laakrina labada ragcoo hore in la dheereeyo aan ka faa'iideyna laakiin meeshaas xoogaa ishkaala ka soo baxa oo waa maxay ishkaal xadiidkii horeo abi abiqataada waxaan soo ogaanay oo sariix uu ku ahaa labada ragcoo duhurka inaysan isla ekayn oo ragcada hore la dheereeyo xadiidkan abi saciidina waxa weya labada ragca inay isla egyihiina laga fahma oo labadooda ragco kastaaba ay soddon aayadood ah see la ysku waafajinaa taasaa taalla see la ysku waafajinaa ahlcilmigu laba dariiqay leeyihiin markay iswaafajinayaan dariiqa waa dariiqatu tarjiix in la kala rajaxo waxay leeyihiin riwaayadii abiqataada xoog badan taasaa la rajaxa laba shayaana lagu rajaxa tan koobaad riwaayadii abiqataada muttafaqun caleyh riwaayadda abi saciidinna waa muslim kaliyaha wariyey taas waa dhanka sanad tan labaad waxaa lagu rajaxaa riwaayadii waxa weeyaan oo xadiidkii abiqataada ma ahayn qiyaas jasmiyuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa dheeray jiray ragcada hore waa jasmi waa go-anta laakiin xadiidka abi saciidin waa qiyaas faxazarna waa qiyaasto saasaan xoogaa qiyaasaan ka dhignay marka labada dhinacba marka laga fiiriyo waxaa xoog badan midda abiqataada idan labada ragca ragcada horeydaa la dheerayna taas waa tarjiix dariiqada labaad oo ahlucilmiga gabalmaree waxay tahay dariiqatuljamci in la in la jamciyo oo salaadaha nabiga duurku tiradii ka bateen mar mar waxa weeyaan ragcada horeyduu dheerayna marna waa isla ekeynay oo mar maray dhacday inuu isla ekeeyo mar mar ayay dhici jirta inuu isla ekeeyo mar marna ragcada horeyu dhigay jira laakiin saxaabada sida ay soo naqliyeen waxa aad u badan inuu ragcada horeeya dheeray jiray marka sidaasa loo jamcinaa hadde qaacidaduna waxay tahay mataa amkana aljamcu bayna daliilayni fa huwa wlaa min atarjiix marba hadday suurtagal tahay labada daliil in lagu dhaqmo ayadaa ka raajixsan tarjiix sababtoo a tarjiix macnaheedu waa mid in laga tago labada xadiid marka tarjiixa fiican marka taas waxaan ka faa'iideynaa waxa weeyaan nabiga sala allahu alay slam labada ragoo hore inuu dheeray jiray qiraa'ada wa fi lukrayayni labada kale waa labada dambe ee waxa weeye duhurka qadra nisfi bar qadarkiisu akri jiray min daalika soddonkaas labada ragcoo duhurka wuxuu akri jiray ragco walba soddon aayadood barkood waa maxay taasu shan iyo toban aayadood shan iyo toban aayadood waa faatixadii iyo ka dheera ila faatixadii toddoba aayadood waa faatixadii iyo iyo sideed aayadood marka labada ragcoo duhurka oo dambe waa labadii ragcoo duhurkaoo dambe ogow ayuu wuxuu akri jiray inta faatixadii akriyo uu qur-aan kalena ku dari jiro ilaa sideed aayadood halkaasna waxaan ka faa'iideynaa labada ragcood duhurka oo dambe in ay bannaan tahay in lagu daro faatixada qur-aan in faatixada qur-aan kale lagu dari karo taasaan ka faa'iidaysanaynaa qur-aankaas kale lagu darayo waana weliba xoogaa la dheeraynaa ilaa sideed aayadood meelaas la gaarsiina wa fi luulayayni labada horeeyo min alcasri casrika ka midana calaa qadri lukrayayni labada dambe qadarkoodu akri jiray oo min aduhri duhurka ka mida labada ragcoo duhurka oo oo dambe qadar la egu casirka labadiisa hore ka dhigi jiro labada ragcoo casirka horeyda wuxuu ka dhigaa labadii casirka oo horeyday wuxuu ka dhigaa labadii duhurkoo dambe qadar la-eg macnaheedu waxay noqonee labada ragco oo horeydo casirka inuu shan shan iyo toban aayadood akriyo saasay noqona labada horeyda oo casirka inuu akriyey qadarkii labada ragcood damboo duurka waa shan shan iyo toban aayadood marka marka taas waxay tusaydaa xoogaana la dheereeyey lagana gaabiyey waxa weeyaan duurkii hayl casirka dadku shaqay u diyaaraya u diyaargaroobayaan iyo caraabo iyo shaqo xoogaa salaada dib lagu dheereeya inay dhibsadaan dhacdo waa in loo fududeeyo marka waa in loo fududeeyo marka wa fi lulayayni labada horeeyo min alcasri calaa qadri ukrayayni labadii dambe qadar le uu ka dhigi jiro min aduhri walukrayayni labada kale oo casirka waa laba labada dambe oo casirka cala nisfi bar uu ka dhigi jiray min daalika labada rag oo casirka hore labada casirka horeyda qadarkooda barkoodu ka dhigi jiray shan shan iyo toban haddayba awal ahaayeen haddee barkood waa un faatixadii waxaa soo baxaya un faatixadii faatixadiia soo baxayda markaas in markaas uu ku gaabsan jiray rawaahu muslimana xadiidkaas wariyey wa can sulaymaan ibni yasaar waxaa laga wariya raximah llah qaala sulaymaan ibnu yasaar kaana fulaanun hebel wuxuu ahaa kaana fulaanun hebel wuxuu ahaa yudiilu mid dheereeya aluulayayni labada hore labadaasoo min aduhri duhurka ka mid ah wa yukhafifu waa fududay jiray alcasra casirka wa yaqra'u wuxuu akri jiray fi lmaqribi maqribka biqisaari lmufasal mufasal subaca qamiisaad waa subaca qur-aanka u hooseeya subaca oo qur-aanka u hooseeya subacaa suuradihiisa gaagaaban uu maqribka ku akri jiray subaca qur-aanka ugu hooseeya oo ka bilowda suuratu qaaf kuna dhammaada qul acuudu birabbi innaas subacaa suuradaha ugu gaagaaban kuwaasuu maqribka ku akri jiray wa fi lcishaai ceshahana biwasaihi wasadi lmufasal subaca mufasalka subacaa suuradihiisa dhexdhexeeyuu ku akri jiray ceshe wa fi subxi subxa salaada subaxna biiwaalihi diwaali lmufasal subaxa qur-aanka u hooseeya suuradaha ugu dhaadheeru ku akri jiray faqaala abu hurayra wuxuu yidhi maa salaytu ma aanan tukan waraa'a axadin qof gadaalkiis qofkaasoo ashbaha uga ekaansho badan salaatan salaad birasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam min haadaa ninkan akrajahu nasaa-i xadiidka soo saaray biisnaadin saxiix sanad saxiix xadiidkan xoogaa tasaruf uu ku sameeyey xaafidku can sulaymaan ibnu yasaar sulaymaan ibnu yasaar alhilaali wey sulaymaan ibnu yasaar alhilaali mawlaa maymuuna umi lmuminiin radia allahu canha wuxuu la dhashay cadaa ibnu yasaar waa reer madiina waa min kibaari taabiciin aimadii taabiciinka kibaartoodii weeye kaana faqiihan faadilan faqiih faadil ah iqa caabid ah warica xujo ah ayuu ahaa saasay ahlucilmiga ku tilmaamay saxaabad badan wax ka wariya wuxuuna ka mid yahay axad lfuqahaai sabca wey toddobada fuqahada la yidhaha fuqahaa sabca ee taabiciyaalkaa mid ka mida weeye boqol iyo saddex markay hijriyadu aheed uu dhintay wuxuuna dhashay toddobiyo labaatankii hijriyada وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه waxa weya قال waxaad moodaa inuu leeyahay qaaladan سليمان بن يسار laakiin sida xadiidka uu نساaئي ugu yaalo waxay tahay sidaan sida uu نساaئي ugu yaalo waxay tahay عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال saas ugu yaala waxa weya أبو هريرة wuxuu yihi maa sallaytu ma tukan waraa'a axadin qof gadaalkiis ashbaha uga ekaansho badan birasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slm min fulani ninkan hebela ninkuna waa ninkii amiirka ka ahaa markaas madiinatu rasuulilahi sala allahu alay wasalam madiinatu rasuulilaahi ninkii waktigaas amiirka ka ahaayuu ahaa ninka uu sheegaya markaasuu yidhi ninkan abu hurayre weligay nin nabiga uga salaam eg maana arag amiirkan saasuu abu hurayra yidhi markuu sidaas abu hureyre yidhi wuxuu yidhi marka sulaymaan ibnu yasaara wuxuu yidhi fa sallaytu waraa'a daalika alinsaan insaankaas uu sheegay abu hurayra oo uu yidhi rasuulkii u salaad egya aan ka daba tukadiyo si aan u arko bal sida nabigu u tukan jira ilaa abu hurayra oo rasuulka salaaddiisii yaqaana yidhi kan wax uga eg lama arko ninkii aan salaaddii ka daba tukadayo markaasuu fiirinaa dhaqdhaqaaqiisii fasallaytu waraa'a dalika insaan wa kaana wuxuu ahaa markaasuu tilmaamay wa kaana wuxuu ahaa yudiilu mid dheeray waa siduu nasaa-iga ugu yaallo aluulayeyna labada horeeya ee min aduuri ka mid a wa yukhafifu waa fududayn jiray alukrayeyna labada kale marka labada horeeyo duurka in la dheereeyo labada dambeeya la fududeeyo asunadii wa yukhafifu fi lcasri casrkana waa fududayn jiray wa yaqra'u fi lmaqrib wuxuu ku akri jiray biqisaari lmufasal mufasal waxaa la idhahdaa qur-aanka suurat lqaaf laga bilaabo ilaa suurat nnaas intaasaa la idhahdaa waxa weye mufasal qisaaru mufasal suuradaha ugu gagaabana waa duxaa laga bilaabo ilaa qur-aanka dhammaadkiisa wey intaasaa la idhahdaa qisaaru mufasal marka suuradahaas waa duxaa ka bilowda ilaa dhammaadka qur-aanka uu maqribka ku akri jira kuwaasu u doora jira kuwaasuu u doora jira wa yaqra'u fi lcishaai wuxuu ku akri jiray riwaayadda matniga noogu taalla waxay tahay ceshaha wuxuu ku akri jiray biwasadihi wasadi lmufasal mufasal suuradihiisa dhexdhexeeya mufasal suuradihiisa dhexdhexeeya waa suuratulcabasa laga bilaabo ilaa waduxaa kuwaasaa la idhaahdaa waxa weya wasadulmufasal suuradaha u dhexdhexeeya xagga dhilirka laga fiirina ee dhexda uga jiraan lagama hadla xagga dhiliir ahaan marka la fiiriyo suuradaha xoogaa kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban udhexeeya waa suuratu waxaa laga bilaabo cabasa ilaa laga gaaro waduxa kuwaasu ceshaha ku akri jiray ceshaha kuwaasu ku akri jiray wa fi subxi subxigana wuxuu ku akri jiray bidiwaalihi suuradihiisa dhaadheer suuradaha dhaadheer ee mufasal waxaa la idhahdaa suuratulqaaf ka bilow ilaa cabasa khalaas waaba dhamayna markaa subxiina saddexdii qaybood oo u kala qaybin suuratulqaaf laga bilaabo ilaa cabase laga gaaraa waxaa la idhaahdaa diwaalulmufasal subacaas suuradaha u dhaadheer subca suuradaha u dhaadheer sidaas ayaa la yidhahda kuwaasuu subxigana ku akri jira faqaala abu hurayra wuxu uhi maa sallaytu ma tukan waraa'a axadin qof gadaalkiis qofkaasu ashbah uga eg salaata salaad birasuulilaahi sala allahu alay slam min hadaa ninkan akhrajahu nasaa-iya soo saaray bisanadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo saaray laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado waxa weeyaan inuusan sidaas nabigu daa'imi jirin oo maxaan ula jeedaa maqribka oo kale qisaaru lmufasal ma daa'imi jirin sidaasuu ku tuji jiray sidaasuu u badnaa laakiin nabiga sala allahu calayh wasalam way dhacday marmar inuu dheereeyey waxa weeyaan maqribka oo xadiis saxiixoo saxiix bukhaari haddana wanagii soo akrinay oo sheegnay inuu suuratu waxa weeyaan acraaf uu ku akriyey maqribka labada raga suurat waxa weeyaan acraafna aad ayay u dheer aaday u dheer wa kadalika waxaa kaloo sugan sidaas oo kaleeto inuu nabigu ku akriyey sala allahu calayh wasalam maqribka suurado kale oo qisaar mufasal aan ahayne kuwa xoogaa dhaadheer ah inuu ku akriyay sida suurat lmursalaat oo kale ayadana waa sugantahay nabiga sal اlahu alيه waslam inuu ku akriyo marka calaa kuli xaal sida qaalibka ah waxa weeyaan waa sidaas qiraa'adii laakiin marmar in la dheeray karo ayay daliil cad u tahay wy ayay daliil cad u tahay ayay daliil cad u tahay وعن جuبير بن مطعم رضي الله عنه قال جuبير بن مطعم قال وxuu hi سمعت waxaan مقلay رsuuل اللhi رasuulka ilaahi صلى الله عليه وسلم يقرأ isagoo أkrina في المqرب بالdور nabigaan مقلay sلى الله عليه وسلم isagoo saلaada مqرب أkrina بالdور متفق عليه markaas uu جuبير بن مطعم uu مqlayay mسلم ma ahayn isagu markaas mسلم ma ahayn markaasayba suuradda aakirkeeda markuu cabaar nabigu akriyey uu ku tauro waa markii ugu horreeyeyo waxa weeyaan taiirka ugu horreeyey qalbigiisa ay gashay kadib uu soo islaama meeshaasna culummadu masalo weynay ka qaataan oo waxay tahay qofku hadduu xadiidka barto isagoo gaal ah ama isagoo faasiq ah hadhow uu islaamo kii gaalka ahaa faasiqiina uu caadil noqdoo fiicnaado xadiidka waa laga dhegaysanay hale cibrada waxaa la fiirinaya qofkan xadiidka markuu warinayo oo uu dadka u sheegayo hadduu caadil yahay waa laga dhegaysanay laakiin marka uu soo xambaarayo xadiiska soo baraayo la fiirimo marka waxaa dhici karta qofkii oo gaala inuu xadiidka barto hadhow hadduu islaamo oo qof muslima toosan u noqdo xadidka waa laga dhegaysanay mar hadduu caadil yahay isagoo faasiqa xadiidka uu soo taxamuli karaa laakiin wuxuu hadhow uu warinaa oo laga waxa weeyaan laga qaadanaa waxa weeyaan oo xaalatulabdaaga asagoo aan ahayn waxa weeyaan faasiq iyo gaal midna ee ah qof caadil xadiidkan marka wuxuu tusaa marmar in waxa weeyaan la dheereeyo maqribka suuratu duur waxay ka mid tahay min tiwaali mufasal ayay ka mid tahay waxay kaloo tusaa in lala jahro maxaa yidhi xataa ninkaanu la tukamay nabiga sala allahu alay wasalam la tukamay marka isagoo la tukaynuu maqlaayay qiraa'ada marka maqribka in lala jahro ayay tuseen marka marmar inuu dheeray jiray waa caddahay nabiga sal اlahu alيه wasalam welidaas sidaas daraaddeeda marwan ibnاakam marwan ibnاxakam ayaa mar kasta wuxuu daa'imi jiray inuu gaabiyo maqribka oo suurada gaagaaban ku tujiyo marka zayd ibnu haabita ku inkiray oo yidhi maa laka taqra'u fi lmaqribi biqisaari اlmufasal maxaa kugu dhacay maqribka waa adiga mar kasta akriya qisaar mufasale nabigaanaan maqlay yaqra'u biduula duulayeyn nabigaana maqlay labada suurood dhaadheer midda sii dhirirka badan isagoo akrina macnaha suurat lacraaf iyo suurat lancaam labadaas suuro uu midda sii dheer akrinayay nabiga sala allahu alay wasalam kadalika cabdullahi bni cabaasaa akriyey suurat lmursalaat maqrib ku akriyey markaasaa waxaa maqashay umulfadli bint alxaarif markaasay tihi wiilkaygiio waxaad isoo xasuusiday qiraa'ada ah suuraddaan akriday maxaa yeelay waa suuraddii ugu dambaydoon rasuulka ka maqlo sala allahu calayh wasalam asagoo maqrib ku akrinaya maqrib isagoo ku akrinaya xadiidkana bukhaari iyo muslim ku yaalla marka marmar inuu nabiga sala allahu calayh wasalam suurada dhaadheer akri jiray waxa weyn maqribka waa sugan tahay sida ugu wanaagsan marka waa sidaas nabiga in la yeelo sida badan maqribka la gaabiyo laakiin marmar suurada dheer lagu akriyo sidaas weeye wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal kaana rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaqra'u mid akriya fii suurati lfajr suurat lfajri yowma aljumcati maalinta jumcada aliflamin tansiil sajda suuradaasuu akri jira soddonka aayadood ah ragcada hore wa hal ataa cala alinsaani uu akri jiray labadaas suuruu nabigu ku akri jiray sala allahu alay slam muttafaqun caleyh welitabaraani waxaa u sugnaaday min xadiidi ibni mascuud cabdullahi mascuud xadiidkiisa yudiimu daalika arrinkaas waa daa'imi jiray arrinkaas waa daa'imi jiray laakiin waxa way riwaayada dabaraani xoogaha sanadkeeda waxbaa ku jira abu xaatimna cilalka wuxuu ku sheegay inuu mursal yahay weliba yudiimu siyaadadaas ah inuu daa'imi jiray cilalka wuxuu ku sheegay inuu mursal yahay daaruqudrina asna cilalkuu ku sheegay inay mursal tahay sidaasuu ku sheegay laakiin xadiidkaas horo bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan oo haabit ah nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu ku akri jiray salaada subax ee maalinta jumcada ah labadaa suuro oo dhammaystiran labadaa suuro oo dhammaystiran saasuu nabigu akri jiray sal la labadaa suuro waxay ka hadlayan insaanka abuurisiisa bilowga iyo dhammaadka jumcahana qiyaamuhu dhaca sida xadiis saxiixa ku sugan marka waxaa la rabaa dadku inay xasuustaan asalkoodii bilowgoodii dhammaadkoodii qiyaamihii inay xasuustaan xaloo dhan ay hurdaayeen labadaa suuro waa u adkaysan karaa sidaasaa la rabaa in labadaa suuro la akriyo oo dhammaystiran lama hayo nabiga sal اlahu calayh wasalam asagoo suurad ka mid a labada ragca u kala jaray sida aimada gobol sameeyaan ragcada hore xoogaa ku akrinaa ragcada kalena inta kale u ku akrina saa sunadii nabiga waa khilaafsanto lama hayo ee nabigu labada suuru ku akrin jiray taa lama hayo qaarna waxa weeyaan suurad kaleeto oo iska soo qaadanaada oo gaaban taasna nabiga lagama hayo nabiga waxaa laga hayaa labadaas suuru ku akri jiray salaada subax labadaa suuro ayuu salaada subax nabi maxamed ku akri jiray sala allahu alay slam marka ha u kala goynin adiga qaar caddaan inta wadaan markay daaraan ay joojinayo nabiga lama hayo isagoo joojiye qaar ragcada hore inta ku dhameeyaan suuradda hore ay suuratulinsaane ragcada dambe caddaan markay wadaan ayadana joojina ayadana nabiga lama hayo sala allahu alay waxaa nabiga laga hayaa waxay tahay labadaas ragco inuu ku akri jiray labadaas suuro khalaas maxaa ku dhibaya inaad ku akrido labadaas sidaas weeye sida wanaagsan waa in lagu akriyo oo sunnadaas la nooleeyo ahlucilmigu waxay yidhahdeen suurad kaleoo sujuudi ku jirto inaad soo qaadataa sunna ma bal aimo muslimiinta dhan waa isku waafaqsanya inaad ta suuratu sajda ka tagto aad tira suurad kaleoo sujuudi ku jirta isoo qabo maxaa yeelay qasadku ma ahan sujuudda qasadku maaha waa suuraddaas in la akriyo ee itifaaqan ay usoo gashay sujuud marka sidaasaa sunadiya waa in sunada nabiga la ilaaliyo sunada nabiga waa in la ilaaliyo sala allahu calay wasalam oo lagu tujiyo oo dadka la baro culimmada gobolha waxay yidhahdeen sida shaekhulislaam ibnu taymiya oo kale majmuuc lfataawaha juska labaatan iyo afraad safxada laba boqol iyo shan wuxuu yidhi waxaa habboon inaan la daa'imin oo marmar qur-aan kale la akriyo salaada subax ee jumcada saasaa habboon maxaa u daliila inay saas habboon tahay wuxuu yidhi haddii aan wax kale la akrin ee maalin kasta la daa'imo qofka dadka juhalada ah waxay u malaynayaan inay waajib tahay labadaas suura maalinta jumcada ah qofkii ka tegayna xumaan uu sameeyey saas darteeda waxaa habboon marmar inuu ka tago si dadku u bartaan inaysan waajibahan saas ku leey majmuuc cabdullaahi ibnu saalex alfawsaan wuxuu yidhi sidaan shiiku sheegay waa wa fiican in caamada la baro sunnada laakiin waxaa ka fiican in sunnada nabiga la daa'imo in sunada la daaimo oo caamadiina caamadiina afkaa looga sheega wy waxaa laleeyahay waajib maahan caamay ogaada markaasaa ficlan marka tacliim hadday tahay afka ha looga sheego laakiin ficlan maadaama aan nabig iyo maalin suurad kale ku tujia lasoo naqlin waa in lagu tujiyo la daaimo sida fiican waa sidaas nabiga sal la ala sidaan xikmadan shiiku sheegayna waa in xikmad ahaan looga faaidaysto dadka loo sheego la dhaha waajib maahane ogaada in la daa'ima oo waxaan rabaa suuradda in la akriya suuradda in la akriya adila qaar caamaha inay u qaataana dhacdo suuradda haddaan la akrin salaadu inaysan ansaxayn marka in afka looga sheego la yidhaha caamooy waxa weyan waajib maahan suuraddu salaaduna waa ansaxi haddii wax kale lagu tukado amaa ficlan adiga imaam haddaa tahay inaad daa'imtaa fiican sida nabigu u daa'imay sala allahu calayh wasalam wa can xudayfata radia allahu canhu qaal sallaytu waxaan tukaday uu yidhi xudayfa maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam famaa marat sooma marin bihi nabiga aayatu raxmatin aayad naxariis ka hadlayda ilaa waqafa waa istaagay cindahaa aayaddaas agteeda yas'alu xaalo uu ilaahay weydiisanayo o ilaahay baryayo oo raxmaddaas ilaahay ka tuugayo walaa aayatu cadaabin aayad cadaab ka hadlaydaana sooma marin ilaa tacawada nabigu waa ka magangeli jiray minhaa naarta ayuu ilaahay ka magangeli jiray akrajahu lkhamsatu shantiya soo saareen afartii sunanka iyo axmed wa xasanahu tirmidi imaamu tirmidina xadiidkaas xasan weeye ayuu yidhi xadiidka xadiid haabit oo saxiixa wey sanadkiisuna waa sanadkii saxiixulmuslim kaba wey rijaashiisuna waa rijaalu shaykhayn mustawrid marka laga sheega ibnu axnaf asagu min rijaali muslim wey xadiidkan asalkiis muslimkuuba ku yaalaba xadiidka muslim ku yaal asalkiisa isagoo dheer iyo isagoo gaaban intaba oo wuxuu yidhi xudayfa nabigaan la tukaday habeen salaatuleyl ahayd salaadaas salaatuleyl ayay ahayd marka nabiga suuratulbaqarau ku bilowday suuratulbaqara suu u waday oo u waday waxaan isihi yidhi kollayba boqol aayadoo marku maraayo rukuuci doona waaba ka gudbay markaasaan isili yidhi kollayba ragcada suuraddaasuu ku tukan doona ta dhameeyu wuxuu bilowday yuu yidhi suurat nisa alcimraan waa ka godada shardi maaha qur-aanka marka la akriya suuradu saa iskugu xigaan in loo akriyo markaasaan is halkaasuu ku dhamay doona markaasuu aal cimraan bilowday markuu nisa bilaabay markuu nisa dhameeyey macnaha markuu nisaa dhameeyey uu aali cimraan bilaabay marka shardi maana yidha culamada halkaasa laga daliishaday inaysan waajib ahayn suuraduhu sida iskugu xigaan in loo akriyo aali cimraan uu dhameeyey markaas uu aali cimraan dhameeyey kadib rukuucay weliba wuxuu yidhi yaqra'u mutarasilan maaha sida annaga tahajudka iyo loo akriyo salaada taraawiixda iyo babababababa shubaasha ah taas ma aha nabiga waa kala dhigdhiga aayad kastoo raxmad ka hadlay markay soo marto inta u kaadiya qiraa'adu ilahay barya aayad cadaab ka hadlayda int markuu maro inta u kaadiyu ilahay cadaab ka magangelay saasuu nabigu ahaa sala allahu alayh wasalam saasuu u akrinay waa rukuucay markuu rukuucay wuxuu bilaabay inuu yidhahdo subxaana rabbiya alcadiim waxaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan rabbigayga weyn wuxuu sidaas dhehayuu yidhi istaagii saddexda suura lagu akriya waa saddexda suura moogtahay waa shan jus iyo laba maqru shan jus iyo laba maqruu taagnaa nabigu halkii ragco istaagaasaa rukuucdu ku dhaweed inta uu dhahayo subxaana rabiy alcaiim boqolaal wey soo ma jeedi maaha saddex goor shan jus iyo laba maqro intii la akriyo ayay ku dhaweedin rukuucdaas oo uu dhahayo subxaana rabiy alcaiim subxaana rabiy alcaiim uu ku celcelinaya waa salaatuleyl laakiin ogow markaas ayuu nabigu yidhi samic allahu liman xamida wuxuu taagnaayuu yidhi oo sidaas u taagnaa markuu samic allahu liman xamida yidhi istaagi wax ku dhow wax ku dhow rukuucdii ka waran marka halkaas waxa weeyaan inay sawaabku yahay in rugnigaas la dheeray kale kutuse fuqaada gabola ku tageen rugnigaas waa rugni gaaban haddaad dheeraydo salaadeeba kaa bure ka bure waata nabigaaba dheereeye ma buraydo nabigaa dheereeyeoo taagnaa wax ku dhow waxa weeyaan rukuucdii shanta jus ku dhoweed ayaa nabigu dheereeyey sujuudiuu sujuudu yidhi asagoo le subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa waxayna sujuudaasu ku dhaweedin istaaggii maahan xataa rukuucdii istaaggiyay ku dhaweedin intuu ku celcelinaya nabiga sala allahu alayh wasalam marka sidaas way xadiisku waa xadiis haabita asalkiisana waxa weyn wuxuu ku yaalaaba muslimka ayuu ku yaallaa waxay tusaydaa marka oo xadiidka laga faa'iidaa qofka salaada tukanaa inuu salaadiisa ku tadaburo oo uu la socdo waxa uu akrinaa ma aayado cadaab ka hadlaaya ma aayado naxariis ka hadlaaya ma aayado qiso ka hadlaya iyo axkaam iyo fiqiya waa inuu la socdo waxaa laga faa'iidaa inuu ducaysto oo markay soo marto aayad raxmad sheegeedana alla ka tuugo iyo jannada aayad cadaab sheegeeda markuu soo marana ilaahay ka magan galo laakiin ahlucilmigu waxay isku khilaafeen waxay yidhaahdeen sunnada xadiidkaanaaba ku sheegay oo waa ku suganta in lagu ducaysto laakiin salaadaha faradka sidan ma la samayn kara salaadaha faradka ah ilaa hadda xadiidka asalkiisii sheegidda aan sheegayna xikmadda ka soo baxday waxay ahayd ducada nabigu salaadda uu ku ducaystay midda ay ahayd salaad sunnaha ee salaatuleyl ahayd marka salaad sunna waa ku banaan tahay sidaas in la yeelo laakiin midda faradka ama ku banaan tahay laba qowl ay ahlucilmigu leeyihiin waxa weeyaan ahlucilmiga gabal waxay ku tageen waxay idhahdeen waa isku mid waxa weeyaan farad iyo sunno qaacidaduna waxay tahay maa habata fi lfardi waxaan rabaa maa habata fi nafli habata fi lfardi ila bidaliil wixii daliil ka saara maahane wixii ku sugnaada sunada faradkana waa ku sugnaanaya qowlna wuxuu leeya maya salaad farada sunno ma aha inaad ku ducaysataa ma aha sunno weliba imaamku kuma sii jiro sunno ma aha laba arimood arinta koobaad nabiga lagama soo naqli intuu farad tukanayo isagoo qur-aanka danta joojiya ducaysana waxaana la ogsoon yahay salaada nabiga si daqiiqaha loo soo naqliyo oo wax lumay salaaddii nabiga lama arko hal mar asagoo inta qiraacada joojiyo ducaysto haddana qiraadii wadaaya nabiga sala allahu calay waslm lama soo naqlin lama soo naqlin tan kaleeto ducada sidaasu waxay keenaydaa imaamka inuu ma'muumiinta ku dheereeyo waxaana laga rabay inuu gaabiyo sidau nabigu amray sala allahu calay wasalam idan marka waxaa feecan waxa weeye in meeshii nabiga ay uga sugnaatay lagu sugo sunnadaas laakiin labada qowlba ahlucilmigu waa leeyihiin xadiidka wuxuu hi xaafidku akhrajahu lkhamsatu wa xasanahu tirmidiyu tirmidiyaa wariyayoo xasanuna ka dhigay shantii aa wareedeena raba shantii ayaa wariyeen tirmidi xasanu ka dhigay cabdallah ibnu saalex alfawsaan wuxuu yihi almawjuud fii jaamici tirmidi sunanu tirmidiga ama jaamici tirmidiga sida ku taalla xasanun saxiix wey xadiiun xasanun saxiix intaasaa la socota xadiidkuna waa saxiix weliba xaafidulmizina tuxfatu ashraafka saasuu ka soo raray tirmidi inuu yidhi waxa weeyaan xasanun saxiix marka xadiidku waa saxiix wey waa saxiix wuxuuna ka faa'iidaysan salaatuleylkana iyo salaadaha sunada marka la tukanaa qur-aanka la akrina inta loo kaadiyo la ducaysto haddana qur-aanka la akriyo haddana la ducaysto inay banaan tahay oo sunadii nabigana tahayba وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله رسول كالله يري صلى الله عليه وسلم ألا براروغا وإني أنيغا نهيت وحا ليغا ريبي أن أقرأ القرآن قرآن كينا نقرأ راكعا حالا أنا هاي مت ركوعسا أو ساجدا حالا أنا هاي مت سجودسا فأما الركوع الركوع ذا فعظموا ويني فيه الركوع ذا دحيس الرب الرب ويني وأما سجود سجود فاجتهدوا كدلال في الدعاء توقمضا فقمن حقيقة وحا أن يستجاب لكم إلا إنك أقبل يرواه مسلم أي وري حديث كان عبد الله بن عباس أي وري رضي الله عنهما وحطوصا ركوع ذا سجود مركا لقجروا إني حاران تا القرآن الأخري مركا ركوع سانتهاي إيه مركا سجود سانتهاي القرآن ما أخري كرتي nabigaa diiday sal اlahu alيه wasalam muslimaana wariyey wuxuuna la mid ah sidaas oo kale xadiis kaloo muslim wariyey oo cali ibn abi aalib uu yidhi nahaanii rasuululahi salى اlahu alيه wasalam an aqra'a raakican aw saajidan anaa nabigu iga reebay inaan qur'aan akriyo anoo rukuucsan ama sujuudsan nabigaa iga reebay halkaas maxay kutusaydaa waxay kutusaydaa waxa wey laysa diinu bira'yi diintu caqli ma sababtoo ah kalaam yaa u fadli badan kalaamka alle oo qur-aanka ah addoonkuna goormuu rabbi ugu dhow yahy aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoon rabbi wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsay kalaam la akriyana qur-aanka u fadli badan xaaladaas waa la diiday qur-aanka in la akriyo halkaas waxaa ku caddaanayda diintu caqli maa waxaa la rabaa oo nabiga sidii loo soo diray inaad u raacdo waxaa la rabaa inaad ogaato inaan diin caqli ahayn haydhibee bal adigu sheeg hadda sujuud qur-aan lagu akriyo waay dhibayda waxay dhibaydaa hadday tir haddaad tirahda maxay dhibaysaa nabi khilaafid wey nabi khilaafidna naara lagu galaa intaasaa lagu leeyay marka nabiga waxa loo soo diray sala allahu calayh wasalam waa inuu dadka baro sida ilaahay loo caabudo haddii dadka caqligu ku filan yahay oo caqliga ilaahay lagu caabudi karo waxaan wax fiican yihin waxay dhibaayeen nabiba lama soo direen kitaabna lama soo dejiyeen ee waxa la dhaha wardado ilaahay caabudo ilahay waa idin abuuray caqli waa leedihiin saasaa la dhihira laakiin lama dhihina rasuulaa lasoo dhigay rasuul aa lasoo diray waa inaad rasuulkaas cagta cagta u saarto meeshuu dhigay aad ka daba dhigto meeshuu ka daayina aad ka daydo saasaa la rabaa haddii diin caqli ahaa lahaa ma sujuud marka dhalla addoonka ugu dhaw quraan ha akrin caqligu ma keenaa ma keenaa caqligii marka waxa weeyaan saxiixa caqliga kan u caqlife caqliga ugu saliimsan waa kee kan nabiga raaca wey caqlikaasaa ah marka xadiidka waxaan ka faa'iidaysanay koow waxa weeyaan in layska reebay qur-aan in la akriyo xaaladda rukuucda iyo xaaladda sujuudda ilaahay baa garanaya xikmadda loo diiday culimada gobola xikmad ka sheegaysa cabdallah ibnu saalex alfawsaan wuxuu yidhi qur-aan istaaggaa lagu akriya iyo qofka hadda istaag waaye markuu fadhiyo maxaa yeelay qur-aanku waa ashrafulkalaam waxaa manaasib u ah xaaladda la taagan yahay qofku taagan yahay saasa u manaasiba saasuu yidhi markaasuu yidhi maxay xaaladaas waa xaalad oo sarrayn iyo weyneyn wey kalaamka alle saasa u manaasiba rukuucda iyo sujuuddu waa xaalatu dulli iyo hoos isku dhigid addoonku alle isku dullayna kalaamka alle waa weyn yahay markaas waa laga ilaalaha wey iska un macnaha xikmad ahaan caqli ahaan ta fiiriyo saas oo ah laakiin annaga waxaan inaan waajib nagu ah inaan fahanno nabigaa naga reebay saas inaan iskaga dayno sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo xadiidka uu caddeeyey markaan rukuucsannahay waxa weeyaan inaan rabbi weynayno oo nabigu siduu yidhi sala allahu calayh wasalam ama arukuuc facadimuu weyneeya facadimuu fiihi rabb rabbi weyneeya sida rabbi loo weyneynayana xadiidkii hore xudayfaadda markaan soo sharxaynay muslimkay ku taallaa waa naga nidhi waxaa la leeyahay subxaana rabbiya alcadiim saasaa loo weyneynaya weyneeyadan xadiidkaas kalaa kuu fasira oo xudayfan hore usoo marnay oo riwaayadda muslimkay ku taalla inuu nabigu dhahayay subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbiy alcadiim oo macnaheedu yahay subxaana waxaa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog rabbi rabbigayga rabbiga alcadiim weyne ka badan marka waxaa halkaas aan ogaana waxaa sunnaa qofku markuu rukuuco inuu yidhaahdo kuna celceliyo subxaana rabbiya alcadiim isagoo macnaheeda dhadhansanaya rabbigayga weyn aan nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog waa inuu saas ku celceliyo wa ama sujuud sujuudda fajtayduu ku dadaala fiihi dhexdiisa adducaa ducada ku dadaala ducada ku dadaala xadiidkii horeete ee xudayfe waxaan soo sheegnay nabigu sujuudda inuu dhahayay subxaana rabbiya alaclaa subxaana waxaa nuqsaanaya ceeb ka fog rabbi rabbigayga rabbiga alaclaa saraynta badan xadiidkaanuna wuxuu noo faa-iideeyey sujuudda inaan ducaysano oon ducada ku dadaalno weliba marka halkaas waxa weeyaan labadaasba waa kuu banaantay inaad tasbiixdaas ku dadaasho oo tirahda subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa oo taas tidhaahdo iyo inaad ducaysataba duca iska daldalato weliba waxaad ogtaho baahi ku ag taalla adduun iyo aakhiro haddana nabigu wuxuu yidhi faqaminun waxaa xaqiiqo ahoo habboon an yustajaaba lakum in laydin aqbalayo dadna idinku la imaan asbaab laydinkaga diido waa laydinka aqbala marka ayadoo nabi maxamed kuleeya waa lagaa aqbala fursaddaas waa inaadan dayicin oo mar kastaba sujuudda waa inaad u diyaargarowdo bal midaan danahaas ilaahay weydiiso midaanna danahaas kale midaanna danahaas kale meeqa baahiyaad leeda adduun iyo aakhiro waxa ku hor yaalla cadaab inaad ilaahay ka maangasho janno weydiisato waxa weeyaan risaq xalaal weydiisato cilmi naafica weydiisato iimaan weydiisato habaat cala alxaq ilahay xaqa kugu sugo cadowga muslimiinta ilaahay dulleeyo jabiyo ilaahay weydiisato muslimiinta alla u gargaar waxaa raba baahida tira badan ah inaad midba sujuud ku aadsato iyadaaba kula yaraanayda qofka noocaas u tukadana waxa weeyaan hadduu ku tukado salaad kastoo dheer ama imaamku wax kasta uu akriyo way la gaabmaana imaamyada waa la hor imadan yaa nagala hadlo sujuudda ha dheereeyeen ilaa baahidaada iyo dantaada loo weydiisay a madaxa soo qaada marka laakiin haddaad kaafil iska tahayba oo markii salaada laga baxana aad welwaleeda leeda intaasoo baahiya ii taalla markii la galana aad halmaamayda meeshii danaha lagu gudi jiray waa ayandar marka sujuudda labaduba kuu banaan inaad tasbiixsato iyo inaad ducaysato rawaahu muslim aa xadiiska wariyey ma banaanta in lagu daro subxaana rabiy alcaiim wabixamdi ha waa soo sugnaata waa suganta waa lagu dari karaa subxaana rabiy alaclaa wabixamdi ayadana waa lagu dari karaa ayadana waa lagu dari karaa marka addoonku markuu rabbi ugu dhow yahay weliba markaas weeyo xadiidka kaleo muslima cadayna min xadiid abi hurayra aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbi wahuwa saajid addoon rabbi wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay ee meesha u sharafta badneed oo wejigaah uu dhulka rabbi u dhigo ee qaarkiisa dambe uu sare u taago addoon markaasuu rabbi ugu dhow yahay fa akiru ducaa ducada badiya marka ducooyinkana waxaa feecan ducooyinka manquulada kuwa nabiga laga soo raro tirada badan inaad qaar iska daldalabto carabi saxiix haddaad isaaratana dhib male soomaali lama ogola mana kusoo dari karti marka intaad rabto carabi saxiixa waad ku ducaysan kartaa waxaana afdalaha yidhahda ahlucilmigu waxa weeyaan inaad is inaad ku ducaysato ducooyinka oo manquulka oo nabiga laga soo raray ila kuwaasa tiradii ka batay kuwaas adduun iyo aqira sheega kuwa ka hadla jannada kuwa naarta ka hadla kuwa cadowga ka hadla kuwa waxa weeyaan duriyada iyo risqa waasica iyo caafimaad sheega kulliba ku jira waa nabiga laga soo naqliyay sala allahu alayh marka kuwaas inaad wax badan ka xifdido oo aad markaad sujuuddo aad ku ducaysato sidaasu waa fiicanta waan caaishata radi allahu canha qaalat kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaquulu mid yihahda fii rukuuci rukuucdiisa iyo wa sujuudi sujuuddiisa wuxuu dhihi jiray markuu rukuucsan yahy markuu sujuudsan yahay labadaba subxaanaka ilaahu nastihidda kuu manaasibkahan ku nastaha waa ku nastaha macnaheeda nuqsaanan kaa fogaynaa wey nuqsaan iyo ceeb oo dhan waad ka fogtaan kuleeyahay wey allaahuma allo rabbanaa rabbigeeniyo wa bixamdika mahadintaada anoo ku dheehan xamdigana waxa weya sifaad kamaal ah ayaan kuu suga oo ammaanaan kuu suga marka waxa weya nuqsaanna waan kaa fogaynaa kamaal iyo sifaad fiicanna waan kuu sugaa wey allahuma kfirlii ilahu ii dambi dhaaf muttafaqun caleyh xadiidkan caaisha radi allahu tacaala canhaa iyaduna waxaan ka baranaynaa xadiidkan nabiga sala allahu calayhi wasalam rukuucda iyo sujuudda labada inuu isku dari jiray marmar tasbiix iyo duco maxaa l ducadan waana duco waana tasbiix qaybta hore waa tasbiix qaybta dambena waa duco fiiri kaana rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slm wuxuu ahaa yaquulu mid yara fii rukuuci rukuucdiisa iyo wa sujuudiisa subxaanaka taas waa tasbiixdii ilaahu waan ku nastaha nuqsaan iyo ceeb oo dhan waad ka fog tahay allaahuma allo rabbanaa rabbigeeniyo wa bixamdika anoo mahadintaada ku dheehan allahuma kfirli allow ii dembi dhaaf allow ii dembi dhaaf mutafana marka waana tasbiix waana duco weliba ducada nabiga sala allahu calayh wasalam waa daa'imi jiray markii ay soo degtay suuratu nasri idaa jaaa nasrullaahi walfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru inahu kaana tawaaban markii saas nabiga la amray fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru inahu kaana tawaaban nabiga saddex shay a lagu amray suuradda fiiri fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika adoo mahadin ku daray wstakfiru dembi dhaafna weydii meeqa shay la amray saddex tasbiix taxmiid iyo istikfaar soo maaha fiiri ducadaana subxaanaka tasbiixdii wey wa bixamdikana xamdigii wey allahuma kfir liina istikfaartii soo maaha sidaas darteed xadiidka waxaa ku soo arooray yata'awalu bilqur'aan nabigu markuu ducadan ku ducaysanayey yata'awalu bilqur'aan qur-aanku ku camal falaayo suuradaas ilaahay saddexda ku amruu ku camal falaayo marka waxaa caaisho alfaada weliba xadiidka bukhaari muslim ku sugan ka mid ah inay tihi maa salla nabiyu sala allahu calayh wasalam ma tuka nabigu salaatan bacda an nazalat calayhi idaa jaa nasrullah markay suuraddaas ku soo degtay ka gadaal ilaa hadduu tukado yaquulu fiiha subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma qfir marka inuu daa'imi jiray markii dambay tuse maxaa yeele waana tasbiix waana istikfaar waana duco marka halkaas marka a kutuse rukuucda iyo sujuudda hal tasbiix oo keligeeda lama daa'imo ee sidii nabiga mar tan la akriya marna tanaa la akriya marna tanaa la akriya hadda meeqaan marayna rukuucda subxaana rabbiya alcadiim mar kale waxaan sheegnay subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdihi waxaan haddeer soo marnay waxa weeyaan oo kale hadda dul taaganahay subxaanaka allahuma rabbana wa bixamdika allahuma kfir lii kuwa kaleo intaas ka badanoo ka badan ka badan waa soo arooray sujuudana waa sidaas oo kale subxaana rabbiya alaclaa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii duca inaad ku dadaasho iyo ka badan waa soo aror kala bedbedelkaas xikmado badanaa ku jira laba xikmaana ugu waaweyn koo horta sunadii nabiga qof ku dhaqmaad noqone markaa tan mar samaydo tanna mar samaydo tanna mar samaydo tan labaad aafilnimada waad ka baxe haddaad hal mid iskaga dhegto adiga dhan carabkaa wa qabtaa subxaana rabbiy alcala bis adoon ogeyna iska daldale laakiin markay ku xisaabtan tahay sujuuddan taas ku akriso waa dhedhansane sujuudda soo socotana mid kale sujuudda kalena mid kale waxa weeyaan qalbigaaga iyo salaadaada waa isla soconaya tadabburki iyo macaanidiiyaad hele bal baroogay aduguba hadde isku day bal isku day bal hadde وعn أbي هريرaةa رaضي الله عanه qاaل kaana رasuul الlahi rasuulki ilaahi wuxuu ahaa salى الlaهu عaليه وaسلم idaa qaama markuu u istaago ilaa salaati salaada yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina yaquumu marka uu istaago marka uu istaago ayuu allahu akbar dhihi jiray isagoo taagan waa takbiirat lixraam waana rugni min arkaani salaa oon salaadu ansaxayn haddaan la dhihin uma yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina yarkacu marka uu rukuucayo markuu rabo inuu rukuuco allahu akbar uu dhihi jiray markaasuu rukuuci jiray uma yaquulu wuxuu dhihi jiray markuu rukuucda madaxa ka soo qaadaa samica allahu ilaahay waa ajiibaa liman xamidahu qofka asaga mahdiya xiina waqtigiiuu dhihi jiray yarfaxu uu soo qaadayo sulbahu dhabarkiisa mina rukuuci rukuucda markuu rukuucdiisa dhabarka kasoo toosaayo markaasuu dhihi jiray soo dhaqaaqiduu lagu leeyay uma yaquulu wuxuu dhihi jiray walxaal huwa qaa'imuu taagan yahay rabbanaa rabbigeeniyo walaka keliga alxamdu mahadu kuu sugnaata isagoo taaganuu dhihi jiray waa ictidaalka ducadiisa uma yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina waktiga yahwi uusii hoobana saajidan xaaliya midkii sujuudsan markuu dhaqaaqayo allahu akbar jiididda ayada daliil looma hayo allahu akbar wejiga ilaa dhulka lala gaaro waa sheegaan culamada gobol sida nawowi oo kaleeto laakiin xaafid ibn xajar asna shaaficiyaha yihi lama hayo daliil si jiididaas dhirirka badan marka allahu akbar siday usoo aroortay udheh khalaas uma yukabiru allahu akbar u dhihi jiray xiina yarfacu rasu markuu madaxa soo qaada markuu madaxa soo qaada uma yukabiru allahu akbar u dhihi jiray xiina yasjudu markuu sujuudda ku laabana uma yukabiru allahu akbar u dhihi jiray xiina yarfacu markuu madaxa soo qaada uma yafcalu dalika sidaasuu samayn jiray fi salaati salaada kulliha dhammaanteed wa yukabiru allahu akbar u dhihi jiray xiina yaquumu markuu ka istaagaa min aintayni laba ragco markuu inta laba ragca dambe ataxiyaado ragcada dambe uu istaago saddexaad allahu akbar u dhihi jiray bacda aljuluusi fadhiga ka gadaal markuu ka istaaga muttafaqun caleyh xadiidkan marka fiqiga ugu badan oo nagu cusub wuxuu yahay oon xadiidkan ka faa'iideynaa takbiiraat lintiqaal waxa la yidhahdo takbiirta lagu dhaqdhaqaaqo kulla rafcin wa khafdin allahu akbar salaada in la yidhahdo mar kastoo ama sujuud la aadaa amase madaxa la soo qaada waxayna yidhahdaan ahlucilmiga gobol ka mid a xataa sujuudahaas waxaa soo gaaraya waxa weya haddii qur-aan isagoo akraa sujuudu tilaawo inuu u dhaco ay noqoto waa sujuud isagoo aamusan uu iska dhaqaaqa maa uu muulax iska yidhahdo waa inuu allahu akbar yidhahdo markuu madaxa ka soo qaadayna allahu akbar soo yidhahdo sujuudu tilaawada waa saa maxayna sujuudihii ka mid tahay nabiguna sujuuda allahu akbar u dhihi jiray yaa ka soocay ma nabiga ma dhihi jirinaa la haya lama hayo ee waa dhihi jiray wey markuu salaad ku jiro kulla rafcin wa khafdin weliba xadiis saxiixa ku suganta mar kastoo nabigu hoos u dhaqaaqa ama kor aada allahu akbar u dhihi jiray ilaa markuu rukuucda soo qaadaya madaxa maan markaas wuxuu dhihi jiray samic allahu liman xamid marka takbiiraatulintiqaaladaa la yihahda ahlucilmigu way isku khilaafaan ma waajiba mase waa suno takbiirahaas ilaa midda ugu horeyda maan midda ugu horeyda iyada waa rukni shaki male midaan dambe ahlucilmiga way isku khilaafaan qaaf waxay yidhaahdeen waa waajib waana sida qowlka imaam axmed iyo jamaaca salafka iyo khalafka kamid ay ku tageen runtii xagga adil ahaan marka la fiiriyana qowlkaasu aada u xoog badan yahi qowlkaas imaam axmed aana ku tegey sababtoo ah nabigu amar horta waa ku baxshay oo xadiid saxiixa nabiga waxaa uga sugan idaa kabara alimaamu fakabiru allahu akbar dhaha amarkuna wujuubu keena tan labaad nabigu waa daa'ime salaad sunna iyo salaad waajiba mid uusan allahu akbar dhihi jirin markuu kor aaday markuu hoos aada lama hayo hal ma isagoo ka tegay lama hayo lama hayo nabiguna wuxuu yihi salluu kamaa ra'aytumani usalli saaad aragteen ana utuka u tukada idan sida raajixa waa inay waajibta laakiin jumhuurtu waxay qabaan inaysan waajib ahayn oy sunno tahay waana sida abu xaniifa ku tegey imaam maalik ku tegey imaam shaafici ku tegey riwaayad imaam axmed waa sidaas laakiin haddii marna nabigoo ka tegay haddaan lahayn waxay tahay sida fiican inaan marna laga tegin wey وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله رسولك لوحه صلى الله عليه وسلم إذا قام مركو كسو است... مركو او استاغو إلى صلاة صلاة ومركو صلاة حرانا إذا قام مركو استاغو إلى صلاة صلاة يكبر الله أكبر بيجري حين يقوم مركو استاغو وتكبيرة الإحرام بصلاة اللي قلي وانا ركن تاس ولا سوى فقصي ثم يكبر الله أكبر بيجري حين يركع مركو الركوع يركوع ده آدي ولغو آدا تكبير الانتقال لده ولغو دقاقة الله أكبر حق إذا آدي uma yaquulu wuxuu dhihi jiray samica allaahu alle waa ajiba liman xamidahu qofkii asaga ammaana oo waxa weeyaan mahadiya rabbi waa ajiibaa samica laba macna ku timaada waa maqlaa iyo waa ajiibaa iyadoo maqal ku timid waxaa ka mid a qad samica allaahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha alla waa maqlay marka waa ajiibaana waa ku timaada marka labada macnaba waa sa waa sawaab weeye marka samic allah liman xamida u dhihi jiro meeshaas marka waxay haddaan dul istaagno marka rukuucda madaxa laga soo qaadaa qofka imaamka ah iyo qofka keligiis tukanaya munfaridka ah labadaba waa inay yidhahdaan samic allahu liman xamida warna ma leh waa caddahay daliilkeedu waxaa khilaaf ku jira ma'muumiintu waxay leeyihin ma'muumiinta ayaga ma samic allah way leeyihiin mase waxa weeyaan dhihi maayaane rabbana walaka alxamd ay leeyihi waa masale khilaafi ah oo fuqahadu ay aada iskugu khilaafeen imaamu shaafici iyo aimo kale waxay yidhaahdaan waxa weeyaan samic allaahu uu leeyahay sidaas wey laakiin aimo kale waxay yidhahdaan maya waa inuu yidhaahdo waxa weeyaan rabbana walaka alxamd sidaas waa inuu yidhaahdo xagga adil ahaan markii la fiiriyo waxaa xoog badan in la yidhaahdo rabbana walaka alxamd oo uu samic allah uusan dhihin ma'muumka oo maxaa tusaa ko xadiidka nabiga sala allahu alayh waslm xadiiska bukhaari iyo muslim ku sugan min xadiidi abi hurayra idaa qaala alimaamu samic allahu liman xamida faquluu allahuma rabbana walaka alxamd saasuu nabigu yidhi sala allahu alay slm haddii imaamku yidhaahdo samic allahu liman xamida idinku waxaad tidhaahdaan allahuma rabbana walaka alxamd xadiiskan marka aad waxaa u soo degdegaa maskaxda samic allah markuu yidha inaanaan wax kale anagu dhihin ee aan inaan rabbana walaka alxamd sidaasaa xadiiska kasoo degdegay sidaasaa kasoo degdegay a'imadan dhahayaan samic allah wuu ma'muumku leeyahay waxay ku jawaabeen waxay yidhaahdeen nabiga sala allahu alay waslm xadiiskan uga hadli maa ma'muumkuna intaasa yidhaahdo imaamkuna intaasa yidhaahdo ee wuxuu uga hadlaa war imaamka ka dambeeya ha ka hormarinin waxaana u daliilayna inuu saas ka hadlayo imaamka laftirkiisu rabbana walaka alxamdu waa dhaha marka meeshaas waxay kutusaydaa inaan loo qaybin adkaarta oysan ahayn war imaamow aduguna waxaad tidhahdaa samic allah liman xamida ma'muuminow idinna dhaha rabbana walaka alxamd sababta waa kaas waa laisku waafaqsany inuu rabbana walaka alxamdu leeyahy nabiguna waa dhihi jiro isagiioo imaama marka waxay dhahen xadiisku qaabku u hadlaa waxay tahay ka dambeeya imaamka ee adkaartii qaybin ma marka macnahaas waa suurtagal laakiin mutabaadir ma macnaha soo degdegaya ma waxaa xoojinaya marka macnahaas oo in samic allaahu uusan dhexayn ma'muumku ee uu leeyahay rabbana walaka alxamdu waxaa xoojinaya fahamka saxaabada saxaabada laba saxaabiya waxaa sanad saxiixa uga sugan ma'muumku inuu rabbana walaka alxamdu leeyahay ee uusan dhehaynin samic allah labada saxaabi saxaabiga koowaad waa cabdullahi mascuud cabdullahi mascuud wuxuu yidhi idaa qaala alimaamu samic allaahu liman xamida qaala wuxuu leeyahay man khalfahu qofka ka dambeeya allahuma rabbana walaka alxamd saasuu leyahy cbdullahi mascuud sanad saxiixay uga soonta ibn abi shayba wariyey cabdullaahi ibn mascuud oo fuqahadii saxaabada ah waxaa kaleeto uu ka sugan yahay abi hurayra abu hurayra wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi idaa rafaca alimaamu ra'sahu min arukuuci faqaala samica allahu liman xamida waxa weeyaan marka imaam madaxa soo qaada e yidhahdo samic allahu liman xamida faqul adugu waxaa tiraa rabbana walaka alxamd taasna waxa way sanad saxiixa uga sontay cabdirasaqa musanafka ku wariyey marka labadaas saxaabi marka aqwaashooda lagu daro fahamkii saxaabada macnihii wuxuu xoojinaa mutabaadirka ahaa ee xadiiska ka soo degdegayay oo ah ma'muumku inuusan dhahayn samic allah ee uu leeyahay rabbana walaka alxamd marka sidaasaa daahir sidaasaa daahir samic allahu liman xamida uu dhihi jiray nabigu xiina waqtiga yarfacu soo qaado sulbahu dhabarkiisa mina rukuuci rukuucda markuu kasoo kor qaado oo uu kasoo kor yeelo uma yaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu walxaal huwa qaa'imnu taaganya rabbanaa walaka alxamd uu dhihi jiray ducooyinka kaloo lagu daraayana waa arki doonaa insha allah walxaal huwa nabigu qaa'imnu taaganyahi u dhihi jiray wey uma yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina yahwi markuu hoobana markuu dhaqaaqayo bilaabaa marshay ku dhamaatuu iska joojina xiina waqtiga yahwi sii uu sii hoobana saajidan xaaliya mid sujuudsan uma yukabiru allahu akbar uu nabigu dhihi jiray xiina yarfacu raasa markuu madaxa soo qaado sujuudda koobaad ka soo qaada uma yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina yasjudu markuu sujuudda labaad sujuuda uma yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina yarfacu markuu madaxa ka soo qaada sujuudda labaad uma yafcalu dalika saasuu ku samayn jiray fi salaati salaada kulliha dhammaanteed wa yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina yaquumu markuu ka istaago min athintayni laba ragco bacda aljuluusi fadhi ka gadaal muttafaqun calayhi allahu subxaana wa tacaala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد